أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaaba waxaan ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah welibana munaasab ku ah hadba wakhtiga la joogo hadduu allaha awoodda lihi doono waxaan maanta diiradda ku saaraynaa xanuunka korona iyo waxa uu yahay iyadoo si cilmi ahaan ah loo eegayo waxaa marti inoo ah dhaktar xanafi cabdi sheekh aadan oo ku takhasusay cilmiga daawada iyo kiimikada sidoo kale waxaa marti inoo ah sheekh dhanka diinta islaamka ah aqoontiisana ay gaarsiisan tahay heer jaamacadeed waa sheikh cabdulilaah iyo nabadoon cabdulaahi xuseen maxamed oo ku magac dheer nabadoon ansaari oo ah nin waaye arag ah islamarkaana u dhuundaloola waxyaabaha ay dhaqan ahaan isku daweeyaan soomaalida inta uu socdo barnaamijka waxaan waraysan doonnaa dad uu ku dhacay cudurka korona hadba inta uu wakhtiga inoo saamaxo barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya qaar ka mida uuriyaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa mar kale iyo diiradda jimcaha يوم كان الكتاب في قلوب الشباب waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sida hordhaca aad ku maqasheen waxaan maanta barnaamijka kula faguraynaa cudurka korona iyo waxa uu yahay balse inta aanan gelin niqaashka aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee cudurka iyo dhimashooyinka uu sababay waa kan weriye salmaan oo aad ula socday waad mahadsan tahay cabdilfataax maxamed qaasim cudurka coronavirus ee soo bilowday dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnay ee labada kun sagaaliyo tobanka wuxuu si ba-an u saameeyey guud ahaan caalamka inkastoo wadamadu ay ku kala duwan yihiin saameynta guud ahaan cudurka coronavirus wuxuu caalamka ku dilay dad tiradooda lagu sheegay saddex boqol soddon iyo afar kun lix boqol toddobaatan iyo shan qof intaas waa si guuda caalamka marka loo fiiriyo haddii aynu isku dayno inaan wadan wadan u xusno qaar ka mid a wadamada caalamka ee saameynta ba-an uu ku yeeshay coronavirus waxaa ugu horeeya wadanka maraykanka dadka la diiwaangeliyey ee uu cudurka coronavirus ku dhacay gudaha dalka maraykanka waxay tiradooda guud ahaan gaaraysaa hal milyan lix boqol iyo labaatan kun sagaal boqol iyo laba ruux dadka u dhintay cudurka coronavirus ee gudaha dalka maraykanka tiradooda waxay la eg tahay sagaashan iyo lix kun saddex boqol konton iyo afar ruux sbain oo kale wuxuu cudurka coronavirus soo ritay dad ay tiradoodu gaarayso laba boqol iyo sideetan kun boqol toddobiyo toban ruux waxaana u dhintay toddobiyo labaatan kun sagaal boqol iyo afartan ruux dalka ingiriiska wuxuu coronavirus ku dhacay dad tiradooda lagu sheegay laba boqol iyo konton kun sagaal boqol iyo sideed ruux waxaana u dhintay soddon iyo lix kun iyo afartan iyo laba ruux talyaaniga wuxuu cudurka coronavirus ku dhacay dad tiradooda lagu sheegay laba boqol labaatan iyo sideed kun iyo lix ruux waxaana u dhintay soddon iyo laba kun afar boqol sideetan iyo lix ruux faransiiska wuxuu cudurka coronavirus ku dhacay dad tiradooda lagu sheegay boqol sideetan iyo kow kun sideed boqol labaatan iyo lix qof waxaana u dhintay sideed iyo labaatan kun laba boqol shan iyo toban qof marka cudurka coronavirus wadamada uu saameynta ba-an ku yeeshay kuwaas ayaa ka mid ah ee tirada dadka dhintayna ee maalinba maalinta ka dambeysa waa ay sii kordhaysaa waxaa marka xusid mudan in dhakhaatiirta iyo dadka arrimaha caafimaadka u dhundaloola ilaa ay hadda ku guuleysan laayihiin inay keenaan tallaal lagula tacaali karo cudurka coronavirus waxaa sidoo kale xusid mudan in cudurkan marka laga soo tago tirada dhimashada iyo dadka uu baabi'iyey uu dhanka kale dhulka la galay dhaqaalihii reer galbeedka ee rasmaaliga ahaa ee iyadoo aad la socoto inay xiran yihiin inta badan wadamada caalamka oo aanay ka jirin wax dhaqdhaqaaq ganacsi ah maraykanka oo kale ku dhowaad soddon milyan oo ruux oo horay u shaqayn jiray kana mid ahaa dadka canshuurta laga qaado ayaa hadda baagamuundo ah guryahoodana lagu biilaa taasina waxay ka dhigan tahay in cudurka haddii uu sii socdo uu mugdi ku jiro masiirka muwaadiniinta amerikaanka ah ee dabcan dowladooda ku taageeraya dhibaatada ay ka wado caalamka islaamka waxay ahayd warbixintii salmaan haddaba waddamada uu soo gaaray cudurka covid-19 ama corona waxaa ka mid a soomaaliya gaar ahaan kiiskii ugu horreeyey waxaa laga helay xerada xalane oo ah xarunta ugu weyn ee taliska u ah ciidamada shisheeyaha ee ku soo duulay soomaaliya xanuunku waxa uu ku faafay bulshada magaalada muqdisho meelaha qaarna waxa uu gaaray gobolada dalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka talisa gobollo badan oo dalka ah dhankeeda waxay toddobaadkii hore magacowday guddiga la socodka xaaladda corona haddaba marka hore waxaan soo dhowaada leeyahay martida barnaamijka oo qaarkood weliba xubno ka ah guddigaas soo dhoweyn kadibna waxaan siinayaa doctor xanafi ditore bal marka hore waxaad sharaxaad waafi ah naga siisaa cudurkan corona iyo waxa uu yahay bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa dhowahay akhyaarta iyo culummada iyo kulli waa salaamaya insha allahu tacaala intaa kabacdi si guud haddaan uga hadalno cudurka corona horta corona maxaa la yihahdaa corona waa kelimad laatiin ah ama afka gariiga ah english ahaan waxaa lagu yidhaahdaa crown aa lagu yihahdaa crown crown waa bahalkan boqorada madaxa loo geliyo taajkan dheer boqorada madaxa loo geliyo ayaa crown la yihahdaa corona marka viruskan waxaa loogu bixiyey viruska markii la arkay ee lagu fiiriyey electronic microscope marka lagu fiiriyey maqaarkiisa kore waxaa lagu arkayaa qoodxa soo taagtaagan oo kor u taagtaagan sidii taajkao kaleeta ah sidaas daraaddeeda waxaa loogu bixiyey crown ama corona covid nineteen isagana muxuu yahay covid nineteen waa kelimad lasoo koobay labada xaraf u horeysa co-ooda waxaa laga soo qaaday corona labada ku-xigtana ida virus midda kaleetana d-da waa disease marka waa corono virus disease sagaal iyo tobanka maxay ka socotaa laba kun iyo sagaal iyo tobanka ayaa la helay intaa ka bacdi ee corona ma aha ee shay ku cusub caalamka aan joogno corona sida cilmiga syniska lagu yaqaano ama caafimaadka ama bahda caafimaadka ama shaybaarada loo yaqaano waa viruska labaad ee hergebka keena hergebka laba virusa keento h influenza mid la yidhaahdo iyo corona virus labadaasaa keeno coronahaas marka hergebka caadiga keeno gaar ahaan dadka ku nool meelaha qabowga ah wuxuu u kala baxaa laba qeybood koronaha midka la yidhaahdo corona group one iyo corona group two labadaas koronaba waa koronaha meelaha qabowga ah keena hargabka caadiga aan naqaana keena waayo labadaa corona ee coronaviruska hadda aan sheegna group oneka iyo group twoga waxay ku dul nool yihiin bini aadankay caadi ugu dul nool yihiin waxaa jira marka virus kale oo corona ah oo isagana ku dul nool xayawaanka ku dul nool gaar ahaan xayawaanka loo yaqaano maamuliska maamulis waxay yidhaahdaan xayawaanka naasleyda u yaqaanaan sida daanyeerta doofaarka kibilayda bisadda xayawaankan naasleyda aan u naqaan ama maamuliska ay yidhaahdaan koroono ku dul nool ayaa jira koroonahaasoo ku dul noolka marka asna xayawaankuu hargabka ku ridaa xayawaankuu la nool yahay xayawaankuu ku lamaan yahay mararka qaarkood marka waxaa dhacda strain ama qeyb ka mida koroonihii xayawaanka ku dul noolaa inuu usoo gudbo bini-aadanka usoo gudbo sida hadda covid nneteen-kan socda wuxuu kasoo gudbay xayawaanka wuxuu usoo gudbay bini-aadanka caadiga kaas oo khatar badanna keena faafitaan aada u fara badanna caalamka ku saameeyey waxaan isweydiin karnaa marka corona sidee ku faafaa corona wuxuu ku faafaa marka qof qaba viruskaas corona dheecaankiisa ama ha ka timaado hindhisyada ama qufciisa ha ka timaado ama neefsasha ha ka timaado ay gaarto qofiyow markuu ku gaaro corona qofka usoo gudbaya qofka markuu coroonaha ku dhaco uu gaaro heerar ayuu maraa cuduradu qaarba heerar bay kala marmaraan cudurkan coroonaha marka laba heer ayuu maraa marka heerka koowaad waa marka uu ku dhaco waxaa loo yaqaano ab resperatory trag waxaa loo yaqaano ama qeybta sare ee neef mareenka qeybtaas waa sankii waa cunihii waa dhuuntii intaas waa meesha u horeysu ku dhacaya qeybtaas markuu ku dhaco marka waxaa laha xaaladda koowaad ayuu koroonaha marayaa markaas uu xaaladda koowaad ku jiro ama heerka koowaad uu ku jiro cudurku wuxuu leeyahay astaamo u gaara astaamo waxaa ka mid a qandho qandhada shardi ma aha maar dad waxaa maqlaya qandho zaa'ida dhahay ma ahan qandho unbaa shardi ah qandhadu ha yaraato ama ha badnaato qandho maxaa la yihahdaa marka saynis ahaan aqoon ahaan maxaa la yihahdaa waxaa la yihahdaa qofka jirka bini-aadanka markuu caafimaad qabo temberejarkiisa iyo heerkulkiisa waa soddon iyo toddoba digri soddon iyo toddoba digri hadduu ka sara maro marka qandhaan leh soddon iyo sideed soddon iyo sagaal afartan afartan iyo laba marka qaarkood gaaraya marka calaamada koowaad ee qofka yeelana waxa qandho meesha waxaa muhiima in la xasuusnaado qandho oo keliya corona ma laha aad iyo aad meesha loo fikiro qofkaana qandho haysa corona qaba maya waa qalad waa qandhadu waxyaabo badan baa iskale cuduro fara badan baa qandhada iskale qandhada waxaa iskale sida naqaano malaariyada typhoga way leedahay tbda qandhay leedahay qandho iska caadi waxaa jirtaba qolada caafimaadka ay yaqaanaan qofka hadduu safro oo safar galo oo dhaqaaqo muddo socdo soo jeedo qandhaa imaanaysa jirkiisa dhanta mari jirkiisa waa kacaya markayaan loo qaadanin qofkan qandhaa hayso koroonoo qabaa astaan lagu gartoo u gaara ma aha kowa marka qandhaa lagu arkayaa dhuuntaa qofka xanuunayso ama waa cuncunaysa waxaa lagu garanayaa qarqaryaa imaanayso urta iyo dhedhanka qofka ama waa ka yaraanayaan ama waa baaba'aysa maadaama meesha waxa lagu warinayaa sankii ay tahay sankiina ee virus uu weerarayo way baaba'aysa waa ka yaraanaysaa intaa waxaa dheer marka lagu garanaya madax xanuun zaa'ida imaanayo muruqyada qofka xanuunayo daalna waa keenaya heerkaas marka koronaha uu marayo ee qeybta kole neef mareenka uu marayo maxaa lagula tacaalaa waxaa lagula tacaalaa kow qofka waxaa la yihahdaa nasasho samee rest gurigaada joog bes dadka usoo dhowaanin labo qofka qandha jibiyi qaado qandhada iska jibi baratimol qaado gurigaada joog saddex qofka cabitaan badan hase maadaama diif badan iyo wax badan ay ka baxayaan waxaa loo baahan yahay inuu sameeyo biyo cabitaan badan uu sameeyo waxaa xusuusid mudan heerkaas markuu marayo qofka isbitaal lama seexiyo korona heerka koowaad markuu qofka marayo waxaa la sameeyaa heerkaa lama seexiyo gooni ayaa loo iisoladgareeyaa gooniyaa loo bixiya markuu ka gudbo qaybtaas ee qaybta labaad ee loo gudbo heerka labaad waa marka viruska uu u gudbo qaybta hoose ee neefmareenka low respiratory traga yidhahdaan qaybtan hoose marka le waxaa laga wadaa sambabkii iyo ivoli waxay yidhahdaan iyo qaybtan hoos kusoo jirto u dambayso markuu gaaro viruska qaybtaas labaad marka lamar ama heerka labaad astaanta uu yeelana marka maxay noqonaysaa astaanta uu yeelana waxay noqonaysaa qufici zaa'id buu noqonaya neefta qofka way dhabaysaa waxaa imaanaya oo kaleeto calaamada ugu muhiimsan ah heerka ogsojiinta qofka jirkiisa ku jirto hoos u dhacaya hybroximia ay yidhahdaan hybroximia waxaa waaye jirkaada ogsojiinta ku jirta ayaa dhacaysa maxaa yeelay ogsojiintu waa waxa ugu badan ee maskaxda isticmaasho haddii ogsojiintu yaraato qofka maskaxda ma shaqaynayso koomuu qofkii gelaya waa dhacaya waxaa la gaara marka qofka inuusanba neefsa karinba heerka labaad korona marka la joogo qofka ma neefsan karo sambabkiia shaqadii gabaya waxaa marka la ogyahay qofka marba hadduu sambabkii shaqaynaynin ogsijiin lagu xiraa waxa matarayso ogsijiin qofka waxaa lagu xiraa markuu caadi u neefsanayo sambabadiisa ay shaqaynayaan laakiin sambabka markuu viruska galo sambabka shaqaduu goynayaa maxaa la sameynaya heerkaa waa heerka u qatarsan ee koronaha heerkaa marka la garo maxaa lagula tacaalaya qofka waxaa la geynayaa isbitaal gaar ah ama qol gaar ah waxay u yaqaanaan qolada caafimaadka i c u intensive care unit i c u waa qol gaar oo si gaara qofkan loo dhaqaajin loo loo daryeelay maxaa loola jeedaa qolkaas waxaa laga helaa oo muhiim jiddan in la xasuusto ah mashiinka loo yaqaano ventilator ventilatorku waxaa waaye mashiin sambabada qofka lagu xiraa sambabadii dhaqaajinaya kala bixinaya isku keenaya kala bixinaya isku keenayo ogsijiintii siinaya ma aha ogsijiin afka looga xirayo sambabku mar hadduusan shaqaynaynin ogsijiin caadi maba qaada karo maba neefsan karo qofki ma qaada karo qofka ogsijiin marka la siinayo waa marka ogsijiin uu qaada karo sambabigiisa sambabadiisa kala furmaan laakiin marka heerkan la gaaro qofka waxaa lagu xirayaa mashiin la yidhaahdo ventilator waana meesha ugu khatarsan waxaan maqlaynaa maraykanka intaasoo kuna dhimatay maraykan ogsijiin ku meera isbitaal kastoo maraykan ama ingiriis ama yurub ama talyaani ama sbain qol kasta isbitaal kasta ogsijiina ku xiran wax la weyna maaha ogsijiinta wax la weyna maaha laakiin maxaa la weysan yahay waxaa la weysan yahay mashiinkan qaaliga ah ee sambabka dhaqaajinaya sambabkii ka shaqaynayo bahalkaasaa lagu xirayaa halkaasa qofkii laga kontaroolaya qolkaas waxaa kaloo qofka loo sameeya ilaa qofkii waa bini aadan sambabkii waa dhaqaaqaya maskaxda ogsijiina lagu shubay mashiinka ku shubay waxaasoo dhan qofkii raashin buu u baahan cunta u baahan yahay cuntada xaggee laga siinayaa soondaa la gelinayaa tubbaa afka laga gelinayaa caloosha cuntadii lagu furayaa halkaasoo gelaya sidoo kale waxaa la kontaroolayaa ogsijiinta dhiigga mashiinkaas waa waxa la waysanya maanta oo qaaliga ah oo aan la heli karin waaye waa soo gaabinayaa baaritaanka corona see loo baaraa corona marka la baarayo ee la rabo in la yidhaahdo qofkan coronuu qabaa caafimaadku laba shey bisaa la sameeyaa qofka in dheecaankiisa la qaado oo la tallaalo la abuuro oo culture waxriya la sameeyo waa mid waa midda labaade mishiin baa jira gaare oo la yidhaahdo b c r la yidhaahdo oo dheecaanka qofka lagu shubayo oo sheegaya qofkii corona inuu qabo labadaas oo keliya ayaa waxaa lagu ogaadaa coronavirus marka la baaray markaasaa waxaa dhigi kartaa qofkan coronuu qabaa waa tahay waan kuu soo laabanaya waxaan siinayaa sheikh cabdulilaah su-aasha aan ku weydiinayahay waxay tahay horey caalamka ma usoo mareen cuduro laayaan ah oo shabaha corona أولا waxaan salaamaya khiyaarta igala qaybgelaysa barnaamijka idaacaddana waan salaamaya waana dhowahay way soo mareen cudura cudurkan u eg adduunka way soo mareen oo qur-aankuna waa inoo sheegay inay maaragtay cuquubada lagu rugi jiray lagu halaagi jiray ama cudur ha noqoto ama duufaana lagu kiciyo ha noqoto ama maaragtay dhulgariir iyo khasf ha noqoto tusaale waxaa inoo soo qaadan karaa haddaynu taarikhda islaamka u noqono cahdigii khaliifadii cumar ibn khadaab radia allahu canhu ayaa waxaa dhacay daacuunkii loo yaqaanay camawaas camawaas waa tuulo ku taalla falastiin halkaasuu ka dilaacay xanuunku waa dhulkii la furtay berigaas la furtay bay ahayd shaam bay ahayd cudurkaas wuxuu dilay shan iyo labaatan kun oo min almuslimiin ayuu dilay oo rag weliba qaadadii waaweyneed ee shaam furatay ay ka mid yihiin sida abi cubeyda ibnu camir aljaraax iyo mucaad ibnu jabal iyo shurxabiil ibnu xasana iyo khalqun kathiir waxaa kaloo dhacday daacuunkii la odhan jiray daacuun aljaarif oo basre meesha la ka dhacay zamankii wuxuu dhacay cabdullahi ibnu subayr khilaafadiisii wuxuu ku fiday xanuunkaas hindi iyo khorasaan meesha maanta afghanistan loo yaqaano ila alciraaq waxaa ku dhintay saddex maalmood gudaheedba waxaa dhintay laba boqol oo kun maalintii horeysa toddobaatan kubaa dhito bay leeyihiin maalintii labaad dhowr iyo toddobaatan maalintii kale dhowr iyo toddobaad waxaa kaloo kamid a daacuunkii loodhan jiray daacuun alfatayaat isna basre ka dilaacay oo markii hore ku bilaabay gabdhihii guri joogta ahay guryahi aan kasoo bixi jirin oo iyaga loogu magacdaray daacuunka gabdhaha loogu magacdaray waxaa kaloo dhacay taarikhdu markay ahayd afar boqol iyo toddobaatan iyo sideed daacuun baqdaad meesha la ka dhacay oo gudaheeda magaalada gudaheeda ku dilay cishruuna alf labaatan kun oo qof waxaa kaloo dhacay daacuunkii loo yaqaanay daacuun alaswad oo walwabaa alaswad oo isaguna waa kii u dambeeyay aynu tilmaamayno wuxuu dhacay toddoba boqol iyo afartan iyo sagaalkii hijrada ayuu dhacay meesha siin layihahdo ama chinaha layahdo kasoo bilaabmay waa meesha maantana cudurkan corona kasoo bilaabmay marka wuxuu dilay baa laleeyahay cudurkaasu dadkii adduunka maalintaa ku noolaa saddex meelood marka loo qaybiyo hal meel buu dilay baa laleeyahay marka cuduradaas way soo mareen taariikhdana way ku sugan tahay waa tahay waxaan siinayaa nabadoon cabdulaahi ansaari dhankaaga nabadoon soo dhowow waad maqlaysay sheekha iyo dhakhtarkii kaa horeeyey si gaar ah se markaan u eegno soomaaliya horey ma usoo mareen cuduro dilaa ah oo dadka laayay waa dhowahay jasaakum allaahu khayr cudurro waa jireen badan oo kala noocyo ah oo kala duwan ummaddana siyaabo kala duwan ugu dhacay waxaa ka mid ahaa cudurkii buukaha la baxay oo etoobiya laga keenay ilaahayna ciidamada etoobiya oo balcad kusoo duulay uu ku ciqaabay dad badan oo soomaali ana waxyeeleey cudurkaasi cudur halis uu ahaa si ay ku keeneen annagu hadda aada uma garanayno laakiin etoobiyuu ka yimi qarnigii siddeed iyo tobnaad buu ku aadan yahay dagaalkaasi dagaalkii balcad iyo ereyadeeda ka dhacay wey niman soomaali ah weliba nin aan hadda magaciisa aqaan ayaa horkacahayey oo maaragtaa etoobiyaanka wuxuu ahaa sida hadda kuwan ay cumilada ugu yihiin oo kale wuxuu ku dhintay cudurkii asaga ahaabaa dilay oo laga keenay etoobiya laga soo waariday cudurka ciidamada etoobiya boqolkiiba siddeetan wax ka badan buu saameeyey ilaahayna subxaana watacaala wuxuu sabab ka dhigay inay cararaan oy kabahooda ka ordaan oy meesha ku baaba-aan oo markaa intii hartay ay cararto tusaalooyin kale ma jiraan nacam waa jiraan waxaa ka mid a cudurkii la baxay furuqa oo ciidamadii mujaahidiinta ahaayo sayidka ay ku leedeen markii cadowga ilaahay ay maaragtaa daraawiish u taag iyo caal waayeen ingiriisku wuxuu keenay ceelashii daraawiishi ay ka cabaysay laakiin hiiraan bay ahayd meeshu ceelal ay ka cabahayeen buu maaragtay wuxuu ku daray sun suntaasi dadka korkiisaa waxyaaba ka soo baxeen furuq baa loo yaqiinay waa kii sayidkala ahaa duumo iyo furuq iyo waxa dadkii xaaqay annagu diidi mayno oo marbaa daa-i noo wacaye duuflaalladii naga harow dan iyo xeeshiinna marka cudurkaasna wuxuu ahaa cudur gacmaha bini aadanka sabab u ahaa gumaystihii ingiriiska ayaa beer ingiriiska markuu maaragta dagaalkii ku ku adkaan waayey buu sidaas xeeshaas maarata khiyaanada ah oo maaragta dacfinimada uu adeegsaday wuu jiray marka cudurkaasna waa jiro dad badan buu laayay waxyaabo kaloo badan maalan hadda cagabararkii koob iyo sagaashankii burburkii maaragta dowladda shuuceed markay dhacday kadib muxuu ahaa cagabararkaasi taariikhdiisa markii dib loo akhriyo wuxuu ahaa dadku baahi daran baa heshay waa la shaqaysan waayey koox maaragta qowlaysata anigu iscunki baan u aqaanaa zamanka asaga ah ayadoo dhibaatadaa jirto ay ummaddu baahan tahay waxaa yimid nimankii hay-adaha waxay keeneen raashin boorosh iyo badar is- u badan dadkii marka raashinkii bay siiyeen dadku way baahnaayeen raashinkii bay si maaragta indhala-aan ah ayay ugu maaragta daateen raashinkii qof walba intii uu kari karaa la siiyo is qaadan karo raashinkaas markii la cunay oo dadku ay afka saareen qofku wuxuu ka bararayaa caloosha iyo lugaha labada indhoodna bur dhiig ahay u ekaanayaan dabada iyo afkuu dhiig kasii daynaya holo ka dhimaanaya saddex maalmood qof dhaafi kara ma jiro maalintii maalan baar dheer oo kale iyo baydhab oo kale iyo waxaa lagu xabaali jiray saddex boqol afar boqol saddex boqol iyo konton shan boqol baa maalinkii la xabaali jiray wax taariikh ah oo la ogyahay oo la joogay wey goobihii la isugu tegay ooy dadku isugu tageenoo ummadii baahnayd ay tagtay saasaa loogu dhammaaday laakiin meelihii fogfogaa oo ama tuulooyinka ahaa ama baadiyaha oosan raashinkan gaarin hal qof kuma dhiman cagahana lagama bararin taasaa u daliil ah inuu raashinku sumaysnaa waa tahay een, isla ee, qadiyadan marka la eego ee, soomaaliya waxaa laga helayaa deegaano ee, cudurro ka dilaacay awgeed magacyo loogu bixiyey ee, maxaad kala socotaa ee, arrimahaas masalan tuuladan la yidhaahdaa xawaal barbaaro laba siiraa la akhriyaa laakiin dadka soomaaliyeed nasiib darrada haysato waxna ma qoraan waxna ma kaydiyaan mid waxaa weeye barbaartu ma ahayn barbaarta waaweyne dad yaryaroo dhallinyaro ahoo wiilal ahay ahaayeen oon baa ku laayay meeshaas siiradaa waa la sheegaa siirada labaadoo la sheego waxaa weeye meeshaasoy reeruhu yaallaan cudur baa yimid cudurkaasi dadkii da'yarta ahaa buu aad u laayay xawaal barbaara labadaas siiray ku baxday markaan anigu baaray waa tahay waxaan u laabanayaa doctor xanafi ditore cudurkan ee koronaha isagu qaab ahaan ma markii ugu horreysayba ee caalamka lagu arko noociisa mise horey ayuu u soo jiray halkeese rasmi ahaan uu ka soo bilowday corona inta hadda la sheego saddex mar ayuu marayaa adduunka waa marka koowaad ee, wuxuu ka soo bilaawday laba kun iyo labadii sars ayaa loo yaqiina cudurka markaas loo bixi magacaasa lasi laba kun iyo labadii laba kun iyo saddexdii isla china kasoo bilaawday gobolka guanjong la yidhaahdo xilligaas isaga ah cudurkaas uu dhacay ee, laba kun iyo labadii laba kun iyo saddexdii siddeetan kun oo qofuu ku dhacay markaa wuxuu dilay toddoba boqol iyo toddobaatan afar bisuu dilay waxaa dhacday laba kun iyo labaiyo tobankii coronavirus waa soo laabtay magaca loo bixin wuxuu ahaa mers ama waxaa loo yaqaano middle east covid disease wuxuu ka bilowday sacuudi carabi uu ka bilowday xilligaa wuxuu ku dhacay laba kun saddex boqol toddobaatan shan qofoodu ku dhacay waxaana ku dhintay eh, sideed boqol labaatan saddex iyo maanta koroonaha socda covid nineteenka oo go- ay ka bilowday magaalada wuhan ee gobolka hubey oo maanta ah arkaysana inta uu maraya caalamkiina ku faafay saddexdaas mar ayuu coronavirusku soo laabtay xaaladahaasuu soo kala maray ee adigu ma tagtay magaaladaas maxaadse ee noogu sifayn karaysaa waa tagay eh, ganacsi qalab daawo iyo caafimaadan u doontay muddo adigoo dhowr bilaan jooga bil iyo shan iyo toban shan eedaan filayaa Eh, waa gobol runtii gobolada qabowga ku jiraa sidoo kaleet wuxuu ka mid yahay gobolada aada xayawaanka looga isticmaalo loo cuno aad baa u yaabaysa waxyaabaha la cunaa marka aragtid daanyeerada iyo shimbiraha iyo xayawaanka aad, eh, u badan eh, bisada iyo eyga iyo meelaha aad u qalan u isticmaala ka mid tahay si gaarana waxay caan ku tahay eh, magaaladan wuhan naftirkeeda waa goob ganacsi qeybta caafimaadka aada ugu badan waaye waxaan siinayaa ee sheekha ee sheekh cabdulilaah maxaa u sabab ah inuu allah subxaanahu wa tacaala aadanaha ku sallado cudurrada halista ah sida corona muxuuse uga dhigan yahay dadka muslimiinta ah waa cuquubo xagga ilaahay ka timi dadka gaalada ah iyo wixii dee ilaahay iimaan fiican aan i- rumaysnayna iyaga cuquubay ku tahay waa cuquubo loo soo dedejiyey oo kasoo hormartay cuquubadii aakhira ay mudnaayeen ee naarta ahayd dadka muslimiintana isaga iyaga wuxuu yahay shahaada bal laba xadiis aynu halkan eegno oo nebiga ka sugan sala allahu alayhi wasalam can anas ibni maalik radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala adaacuunu shahaadatun likulli muslim daacuunku shahaado wuxuu yahay muslim kasta gabadh iyo rag iyo dumar mid kasta ahaadee muslim marka laleeyahay nin looma jeedo waxaa loo jeeda alshaksu lmuslim almaru lmuslim wa can caaishata zawja nabiyi sala allahu alayh wasalam caaishana waxaa ka sugan annaha sa'alat rasuula allahi sal l slam nebiga ayay weydiisay can idaacuun nebi allow daacuunkan horta muxuu yahay faahbarahaa nabiyu nabiyullaahi sala allahu alay wasalam caasha wuxuu u sheegay nebigu annahu kaana cadaaban yabcahuhu allahu calaa man yashaa daacuunkan wuxuu ahaan jiray dadka inaga horraysay cadaab uu ilaahay usoo diro qofkuu doono fajacalahu allahu raxmatan lilmuminiin laakiin daacuunka maanta imanaya oo muslimiinta ku dhacaya waa raxma muslimiinta u yahay falaysa min cabdin yaqacu daacuunu fayamkusu fii baladihi saabiran yaclamu annahu lan yusiibahu ila maa kataba allahu lahu ila kana lahu mithlu ajri shahiid nabigu sal ly sl wuxuu leeyahay wuxuu ahaa cuquba loo soo diro cudurkani dadka loo soo diro oo maarata qofku doona ilah u soo diro hadda laakiin ummaddan ilahay muxuu uga dhigay daacuunkii wuxuu uga dhigayba raxma buu u noqday mana jiro addoon uu daacuun meesha uu joogo uu ka dhacayo oo markaa meesha iskaga xasilayo iska deganaanayo o aan ka baxaynin fii baladihi dhulkuu markaa uu joogay saabiran isagoo ilaahay sabrayo oo aaminsan cudurka ilahay inuu isagu keeno qaadana oo waxaan ilaahay maarata u qoran inuusan ku dhacayn aaminsan hadduu saas sameeyo maxaa muslimkaas muxuu helayaa ilaa kaana lahu mithlu ajri shahiid qofkaasoo kale wuxuu helayaa ajrigii ninka shahiidka ee jidka ilaahay ku baxay ajrigiisoo kale uu helaya rawaahu lbukhaari cudurkan dhibaatadiisu waxay aada ugu badan tahay gaalada maxaa u sabab ah muxuuse uga dhigan yahay cudurkan horta waxaa weeye cadho xagga ilaahay ka timi cuquba wuxuu u yahay min ajli alfisq wadulm fisqa iyo dulumka dadku ay ku jiraan ayaa lagaga lagaga argudanaya oo lagaga maaragtay lagu baabiiya cadhada ilaah baa kusoo degaysa waxaa u sababa intishaaru zina marka zinadu banaanka lala yimaado ay fido maantana maxaa ka badan adduunka zinadu say u intishaartay shurbulkhamr buu ka dhashaa iyo cuqubadiisa weeye wa aklu riba ribada oo la xalaashado oo la cuno jidka ilaah dadka layska hortaago oo islaamka lala dagaalamo dadka weliyada ilaahaya ee fiican in lala coloobo oo bikayri dembi iyagan waxba galabsan waad arkaysaa maanta maaragtay waxaa la yska leynayaa maatidii iyo caruurtii iyo dumarkii iyo dadkii jilicsanaya waayeelkaha baa diyaaradaha gaalada iyo madaaficdooda iyo hubkooda fataaka ah waxbaabiya lagu garaacaya wax galabsan iyagoo aan jirin ayaa lagu garaacaya marka waxay kaloo ka dhalataa cuquuba u tahay oo sabab u ah min ajli tabdiili sharci illaah sharciga ilaah oo la bedelo oo mid maaragtay wadciga lagu bedelo distoor iyo waxaynan garanayn ummadda lagu farad yeelo oo kitaabkiina laga leexiyo wuxuu kaloo jawaabu yahay icraadu can kitaabillah kitaabka ilaahay maaragtay in la diido loo dhabarjeediyo ilaahay wuxuu leeyahay isagoo arrimaha tilmaamaya fabadl اladiina ظalmuu qwla غayr اladi qiila lahm faأnزlna clى اladiina ظalamuu rijza min الsmaaءi bima kanuu yafsuquun ilahi wuxuu noo sheegay dadkaasu markay wixii la faray ay diideen in samad lagaga soo dejiyey cadaab lagaga soo dejiyey intay adduunka ku noolaayeen bisababi fisqihim waqaala tacaalى fabadl اladiina ظalamuu qwla غayr اladi qiila lahm faarslna clayhim rijza min الsmaaءi bima kanuu yظlimuun wuxuu ugusii badan yahan gaaladan odhan karnaa oo muslimiinta iyo gaalada hadda marka nisbada maarata gaalada cudurkan uu laynayo gaalada ayaa ku badan de waxaynu odhan karnaa waa ciqaab ilaah gaalada horta ciqaab buu ku yahay kullan akhadnaa bidembihi wey gaalada marka iyaga dembiga weyn ay galaan ayaa loo qabanaya iyaga cadaabka loogu badinayaa waa cuquubo caajila oo loo soo dedeshiyay intuusan aakhiro gaadhin laakiin gaalo maanta inteeda badan waaba kusii madax adeegaysaa oo maaragtay wax soo laabanayo oo badan maba hayno waa tahay doctor xanafi dabcan cudurka corona aada buu usii faafayaa caalamka hadalhayntiisa way badan tahay su-aashu waxay tahay marka sideebaa looga gaashaaman karaya ka hortaga iyo sida loo hortago dhammaantood waa wax diinteena islaamka noo sharaxda waay wax aan w h o ka qaadin hal xaba kuma jiro dhammaantood shareecada islaamka ayaa noo sheegtay ka hortaga maxaa u wanaagsan nadaafadda qofka guud in lagu dadaalo qofkii gacmihi oo inuu dhaqdo islaamkaana faray intaasaa lagu isa qaadanaya qofkii marka koronaha lagu arko waxaa la yidhaahdaa karantiin ayaa la samaynaya isolation waa wax caafimaadka lagu yaqaano laakiin anaga kulli shareecadiina noo sheegtay karantiinka ama isolationka la yaqaano ha la ogaado waa afar qeybood waaye mid shanaad ma jiro qeybta koowaad waxay tahay in magaalo isolation lagu sameeyey magaaladaas corona ka jiro lagu arkay lama geli karo lama bixi karo waa sida ugu fiican oo la sameeyo nabi maxamed aan noo sheeg cid ka qaadan mayno midda labaad waxa weeye qofka inuu gurigiisa self isolation ku sameeya qofkii calaamadii isku arkay gurigiisu iska joogaya waana isolationka ugu fiican xagga dhaqaalaha ugu dhaqaalo yar waaye qofkii gurigiisoo joogaya shaqadiisa waa wada karaa contacti ma samaynayo dad lama kulmayo halkaasuu ku xayarnaanaya midda saddexaad waxaa la yihahdaa mass isolation dad badan oo la karantiinayo middaa dadka badan la karantiinayo ayaa iyada marka laba qaybood u kala baxayso dadka marka coronavirus looga shakiyo lasoo qabtee la baaro dadka labay kala noqonayaan qof koronihii lagu arkay oo lagu caddeeyey dadkaas koroonaha qaba ee lagu caddeeyey b c r-ka lagu caddeeyey meel gooniha la geynayaa tradmintaa la sameynayaa haddii loo heli karo maaragtay ventilatorka waa lagu xirayaa halkaas shaqada ka soconaysa qaybtaas gooniha loo karantiinaya waxaa ku socay oo la karantiinaya qoladan koroonaha lagu arkay viruskan dadkii la contact gareeyey dadkii la noolaayeen dadkii la safreen dadkii la saaxiibeen dadkii soo booqday ayagana waa la soo aruurinayaa gooniya lagu karantiinayaa kuwan dambe ee gooni lagu karantiino afar iyo toban maalmood ayaa la haynaya baaritaana la samaynaya qofkii ku soo baxdo kuwii horaataa loo geynaya qofkii nadiif noqdo laga waayo waa laga sii daynaya intaas waa karantiinka rasmiga ah ee lagu sameeyo sheekh cabdulilaah marka la eego ee habka ee kagaashaamashada cudurka corona tallaabooyinkii ugu horreeyey ee ay qaadeen ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxay noqotay in la xiro masaajidda iyo dugsiyada qur-aanka ee horey taariikhda islaamka gaar ahaan waagii saxaabada ee ay cudurrada halista ah soo mareen caalamka ma dhici jirtay in la xiro masaajidda cuduradan ama cudurkan maanta socda cudurro shabaha oo daacuunku wuu soo maray dad badanna wuu halaagay Eh, markaa masjid la xidho taariikhda kuma hayno waxay noo jeediyeen iyo sunnaana ama maaragtay nebiga ka sugan oo iyo masa- ama saxaabada xataa aqwaashooda ka sugan oo masaajidaha hadduu cudur wabaa caam yimaado ha la xidho taariikhdeenna kuma sugna sharcanna mayna arag wax maaragtay arrinta ayidaya ama maaragtay lagaga dayanayo masaajidaha markaa lama xidho mana la xidhi karo waa meeshii loo bad- fafiruu ila allah waa meesha loo baxsan lahaa weeye waa buqacada dhulka ilaahay ugu khayrka badan waa meesha ilaahay haddii lagu baryo insha alla cibaadadiisa lagu guto loogu talagalay arrinta iyadaa weeye waa meel barakaysan laakiin maanta waxaynu aragnaa nimankan maaragtay gaala raacyada ee dalka qaar meelo ka mida ka taliya inay markii saa cudurka u fidayba ay ka bilaabeen masaajidihii inay xidhaan xamar iyo kismaayo iyo hargeysa iyo wixii lamida iyagu kuwaas awalba maaragtay niman inay masaajid maaragtay u gargaaraan ama camiraan ama khayr muslimiinta la jeclaadaan lagama filaynin Eh, masaajidahan la xidhayo inay hadaf yihiin waxaad ku garanaysaa oo iyaga loola jeedo meelihii kale tajamucaadka bulshada isugu imanaysay oo weliba si masaajidaha ka badan loogu urursana oo laisugu imanayay hadday taahdo malaahidii iyo meelihii habeenkii lagu cayaariyo naydka laabiskii hadday tahay meelaha qaadka lagu gada iyo meelaha lagu cuno hadday tahay hodheelada lagu saaray habeenkii lagu soo jeedo meelaha baararka xunxun ee khamriga laga cabo dhulkaasoo dhani way furan yihiin qaadkii isaga ahaa oo etoobiya oo cudurkuba u- iyadana uu ka imanaya ayaa fasaxan oo ayaan inta layidhi waan joojinay awalba iska riwaayad bay ahayd hadda ayaa dib loo fasaxay puntland meesha loo yaqaano iyo somaliland labaduba way fasaxeen amar markuu ka yimi xabashida amarka xabashida waa loo dhiga nugul yahay laakiin amarka ilaahay oo ah ilaahay ha loo noqdo oo masaajida ha la galo oo adkaarta ha la badsado oo qiyaamale taas iyada dhegahooda uma doloolaan laakiin xabashku markuu yidhaahdo dhaqaalahayagii baa hoos u dhacay qaadka noo fura alaxsami wadaaca bay odhanayaan way ka dambaynayaan arrin lagula yaabo maba aha waa arrin dhaqankoodii waa waxay maarata iyagii da walaalhood gaaladu waa arrin bayba u sacyiyeen weligeed bayna sameeyaan maantana waxay ka heleen xoogaa dacayada iyo cudurka hafida ayay marmarsiinya uga dhigteen waa tahay dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynayno cudurka corona iyo waxa uu yahay haddaba inta aanan sii ambaqaadin niqaashka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaan ka waraysanay tallabada lagu xiray masaajidda waa xildhibaan warsame joodax marka hore waxaan weydiiyey inuu ka waramo dhibaatada ay dadweynaha magaalada muqdisho ku qabaan awaamirta guud ee dowladda ee ku aadan cudurka corona aad u mahadsantahay walaalow duruubtaan u arko ee mareysna waa ka hadalnay aragtidaan ka qabaana waxa weeye dadkeenna duruufo adag oo ku jira hadday cudurka tahay arrimo adag ay dhexda uga jiraan habeen iyo maalin waxa dandoodaa ku saaran aragtidayda waxaan cabiraa ka mas-uuliyad ahaan inay ku fiican tahay in siyo badan loo fekero duruufahoodana laga fekero Ee, xildhibaane arrinta kale ee muhiimka ah ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo barnaamijkana lagu soo hadal qaaday waxay tahay haddii aad tihiin dowladda federaalka ah markii uu yimid cudurkan waxaad howl ka bilowdeen in la xiro oo culays la saaro masaajidda iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ah iyadoo showga iyo heesaha iyo cawayska iyo qaadka iyo ay ka dhacayaan si joogto ah meelihii lagu yaqiinay sida hoteelada marka maxaad uga jeedaan arrimahaas in meelihii loo carari lahaa oo masaajidii iyo ay ka mid yihiin la xiro fisqigiina la fasaxo horta marka u horeeyaana waa aragtidaan qabaa waxa weeye masaajidkii ilaahay inaan mataqaanaa aan ka carab ma uma arko laakiin haddee madaxda in amarkeeda la qaatana way tahay hadda dadkay u taallaa aragtida go-aan qaadashada wax ka dhigidda ummadday u taallaa laakiin aragtidaan anigu qabaa waxa weeye Waan ku fahmay.
haddaad mas-uuliyad qaada min xil qaada eed qaadaa la yidhiye inaad mas-uuliyaddaada ku gudato adduunkana amaalkeeda iyo dadnimadeeda leh ee kolley waxaad cabirtay ra'yigaaga laakiin waxaad ka mid tahay oo aad xubin ka tahay ee dowladda ee ku dhaqaaqday ficilkaas ah in masaajidda la xiro goobaha fisqiga iyo fasaadkana ay furnaadaan mar haddii xaalku sidaa yahayna waxaad la socotaa in magaalada muqdisho ay ka dhaceen kacdoonno shacbi oo waaweyn oo ka dhashay dadkii oo lagala dagaalamay diinta islaamka sida kacdoonkii looga hortegay hogaamiye kooxadyadii marka sow ma dhici karayso in eh, magaalada uu ka dilaaco kacdoon eh, diineed haddii arrintan ay saatan kusii socoto ruux mas-uuliyad ayaan ahay waxaan danaynayaa dadkeennu inuu wanaag ku noolaado xaqdowr ku noolaado sharaf ku noolaado waxuna aanaan u horseedin oonaan u tilmaamin laakiin haddii waxyaalaha qaar yimaadeen inay waxuna waxuna inay yimaadiin oo jawaabteeda noqoto bahasha la yidhaha busadda waxa la yidhaha kii guri aad ku dheliso adiga ayay kugu soo boodaya ku xaganeen dadka haddii aadan wax fiican laga shaqayn ee wanaagooda laga shaqayn qaaraa la iska soo xirxirtaa oo la yidhaahdaa waa shabaab waa kidaa waa kan qof soomaaliya meel laysaga xirto wixii la doono laga yeelo dulmiga iyo cadaalad darrada iyo foolkaanada iyo dhibka ay kicinaysaabay hore u kicin jirtay ama dadkeenu soo arkay waayaa soo joogiyey kaasina wuxuu ahaa xildhibaan warsame joodax waxaan ku laabanaynaa martida iyo niqaashka Eh, nabadoon cabdulaahi ansaari waxaad eh, soo sheegtay in soomaaliya ay soo mareen xanuuno badan ma jiraan wax adiga kugu dhacay oo ka mid ah ee kuwaasi aad eh, ka soo sheekaysay Ha- aniga cagaarshow baa igu dhacay waxaana la igu daaweeyey shamuurey iyo neef ari ah maraqood labadaas shamuureyda oo la ii kariyoon maraqa ka cabo iyo neefka ariga ah maraqiisaan la igu daaweeyey dhakhtar kale la iima geyn laakiin cuduradii dilaaga ahaa ee aad ka soo sheekaysay maxay soomaalida kula tacaali jirtay ee daawo ahaan cumaddu waxay isku daaweysaa saddex qodob bay isku daaweysaa alaana way isku daaweysaa qoloba in ha ula ekaato laakiin ummaddu asal diintay ictimaad iyay u ahaydo diintay isku daaweyn jirtay Eh, lambarka labaadna waxa weeyaan xoolaha nool weeye maalan qof baa waran ku dhacahayaa waa la dirirahayaa waran baa nin ku dhacahayo halbowlaha dhiigga uusan ka istaagin buu goynayaa neef ida ahaa la soo qabanhayaa dhag baa laga siinhayaa baridaa laga goynhayaa bakeeri subag ahaa qofka lagu tuurahaya waa shay la wada yaqaano inuu hadduu eh, eh, halbowlahaas go-o qofku uu dhiigga istaago wax adag weeye meelaha dhaqaatiirta hadda caalamka sheegto ma joojin karaan neefka idaha subagiisa markii la siiyana bifadlilaahi wa karamay dhiigga horu ka istaagaya soomaalidu arrintaa maahmaah bay kala hayd oo laxaw iyo laxa meel ma wada galaan nabar kastoo qofka ku dhaco idahaasaa lagu daaweynaya gabadhu hadday umusho idahaasaa lagu daaweynaya haddii daqar dhaco idahaasaa lagu daaweynaya haddii caloosha qofka ay istaagto idahaasaa lagu daaweynaya haddii odagu intuu cabbaar raago uu tabar yareeyo ma toddoba jir baad cuntay mase tabis guumis ah laguu lisay bay dhihi jireenoo odaga wan toddoba sana gaaray oo afka ciro ku yeeshay oo qoto la yidhaahdoon fariisanin baa odaga loo qalaya maraqaa laga waraabinayaa subagana raashinkaa loogu darahayaa waa waxyaabaha soomaalidu ay isku daaweyso hilibka xoolaha oo kale eh, subaga xoolaha oo kale waxaa laba ah dhirtaa laba ah oo maaragtaa in la isku daaweeyo dhirta haddee ilaahay fadligiis dalaanaba dhirta waan isku daaweynaa Eh, sida malmalka oo kale sida xabagta cadaadka oo kale sida miraha dhirta ka baxa oo kale dhammaan waa la isku daaweey mid walba wax gaar ahoo loo isticmaalay leedahay waxaa loo isticmaali karaa dhirta qaninyada loo isticmaalay masaska iyo hangaralaha iyo ama dibiqlooca bahalkaa la yidhahay waxaasoo dhan dhir baa loo isticmaalaya waa tahay dhegaystayaal weli waxaynu dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku eegayno cudurka corona iyo waxa uu yahay ee doctor xanafi ilaa iyo hadda ma jiraan wax daawo kiimika ah oo loo helay cudurkan Eh, ilaa hadda caalamka oo dhan shaybaaradii meel kasto shirkadihii daawooyinka laisku tagay wax daawo kiimikalisa cudurkan looma haayo wax tallaalna looma haayo w h o hay-addan sheegatay caafimaadka adduunka waana beenteeda caafimaadka adduunka allah iskale waidaa maridtu fahuwa yashfiin ilaahay wax daawiye subxaana wa tacaala w h o waxay tiri dadku ha isku dhiibeen cudurka corona waxba uma hayno af buu waxay ku tiri afar iyo tobankii bishii shanaad laba kun iyo labaatankii ama koo iyo labaatankii ramadaanka af buu waxay ku tiri dadku ha isku dhiibo corona waxba uma hayno ee adinku marka maxaa daawo ah oo aad u haysaan cudurka corona annaga waxaan af buuxa ku leenahay coronavirus daawo rasmiyaan u haynaa daawo boqolkiiba boqol inay daawo tahay la huba ayaan u haynaa waa daawo aan shaki haba yaraatay ku jirin daawadaas waa xabatu sawdaa iyo malabaan u haynaa nabiga markuu ka hadlaya xabatu sawdaa dawaaun likulli daa'in إلا الصام حديث وكي النبي عليه الصلاة والسلام نبينا محو إله نوشي سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ملب كان إله قرآن ستة نوشي فيه شفاء للناس لبضاس وداوة الرسمية ee loo isticmaalo coronavirus dad badan oo muslimiin oo yurub naga soo wacay ama ingiriiska ha noqdo ama talyaan ha noqoto talooyinkaas waa siinay in badan waa soo mahadiyeen ilaahay waa ku caafi subxaanahu wa tacaala cudurka daawadaas rasmiga ayaan u haynaa ummaddana waa u sheegaynaa waa tahay sheekh cabdulilaah ee dhankaasi maxaad raacinaysaa ee sharcan iyo daawada cudurka cudurkan daawadiisu waxaa weeye horta wax kasta ilaahay buu ka yimaadaa xaggiisa waa qadar allow ku dhacaa marka cidda qaadi kartaana waa ilaahay towbada iyo istikfaarka waxa weeyaan ilaahay wuxuu ina leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi toobatan nasuuxa markaan toobada ka hadlina wey ilaah baa ina amraya inaynu toobad dhaba la nimaando oo sidan if iyo aakhiraba ugu badmaadno waxaa kaloo tallaabadan odhan karaa waxaa ilaaj u noqon karaa ruqya sharciya in laysku daweeyo qur'aanka iyo sunna iyo maaragtay adciyada kaso maarata ka sugan nebiga sal lla slam waa laysku daweeyaa qur-aanku waa shifaa bilkulli amraad buu shifaa u yahay waa laysku akhriyaa ruqya sharciyana iyadana waa dawe noqon kartaa waluzuumu adkaari sabaax waxaa kaloo aada dadku maanta u moogan yihiin oo asbaabulmansiya ka mid ah qofku adkaarta galabtii iyo midda subaxii hadduu laazimo insha allah dhib badan ayuu ka badbaadaya if iyo aakhiraba gurigaaga markaad ka baxaysid subaxii ama goor kastaad gurigaaga ka baxaysid haddaad akhrido ducada ducada khuruuju min insha allah wax ku gaadhaya male maalintaada waad badbaadaysa biidn illahi tacaala can anas ibni maalikin radia allahu canhu ana nabiya sal alla ly slam qaala idaa kharaja arajulu min beytihi idaa rajul waxaa loo wadaa alinsaan gabadhan way soo gelaysaa idaa kharaja arajulu min beytihi faqaal oo uu yidhaahdo bismi illaahi aladii tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ilaa billaah ducadaa hadduu akhriyo qofkaas waxaa loogu jawaaba odhanaya hudiita waa lagu hanuuniyey wa kufiita waa lagugu filaaday wixii shara lagaaga wuqiita waa lagu dhowray marka qof xisnigaa haysta ama badbaadadaa haysta insha allah waxba ma gaarayaan adkaarta in la laazimo qof kasta oo innaga inaga mid uu xiftan yahay laakiin ku dhaqankii baa yar oo waxaa laga qofka hilmaamo iska baxo guriga isagaan akhriyan ducadaas waxaa kaloo ka mid ah asbaabta maaragtay cilaajka noqon karta asadaqatu nebigu wuxuu leeyahy asadaqatu tadfacu can miitati suu waxay kaa badbaadisaa ama kaa difacdaa si xun inaa u dhimato bay kaa badbaadisaa waxaa kaloo asbaabta ka mid a qiyaamu lleyl rasuulka waxaa ka sugan inuu yidhi calaykum biqiyaami lleyli qiyaamu lleyli qurbatun ila allah oo wax ilaahay loogu dhowaado wa manhaatun can liithm oo wax kaa reebaya iimka iyo dembiga inaad ku dhacdo wa takfiirun lisayi'aat waa mid kaa dhaqay oo kaa daahirinaya sayi-aadka iyo dembiyadaad gashay waa madradatun lildaa waxaana weeye mid buriya oo fogeeya xanuunka qiyaama leylka xanuunka ilahay dadka uu kaga badbaadaya marka asbaabtaa iyo asbaab kaloo badan in hadda in halka sheegi karin ayaa lagu badbaadaya ilaahay baa loo noqonayaa isagaa cudurka keena isagaana qaada meel kaloo dawo laga raadinayaana ma jirto dhegaystayaal inta aanan sii ambaqaadin niqaashka waxaan iminka soo gelinayaa dad soomaali ah oo uu ku dhacayo cudurka corona waxaa ka mid ah abuu ibraahim oo jooga yurubta cudurku waxa uu ku dhacay isaga iyo guud ahaan qoyskiisa marka horese inta uusan xaaladiisa ka hadal wuxuu aragti ka dhiibanayaa guddiga looga dhawaaqay wilaayaadka islaamiga ah waan la socdaa caalamka khaasatan waxaan aada u daneeyaa wararkooda dhegeystaa oo aan jeclahay inaan hameen walba warkooda ku seexdo waxa ay ku sugan yihiin intii aan ka awoodo walaayaadka dadka islaamiga ay ku nool yihiin waxaa iigu dambeysa akhbaarta hadda ay weyga hore aan maqlayay adigu maalmo ka hor in ay walaayaadku guddi sameeyeen rag culamaa iyo aqoon-yahano iyo dhakhaatiir iyo dad aduu waxgarad ah dadkaasuna ay u istaagi doonaan wacyigelin dadka muslimiinta ah khaasatan meelaha ay ka taliyaan wilaayaadka islaamiga waa barnaamij runtii lagu farxo oo aada iyo aad iyo aad kolley anigu aan ugu farxay inuu soo dhoweynayo xaaladaada haddaan u gudagalno waataan hadda ka hor horay kuu waraysanay adiga oo qaba iyo weliba ee qoyskaaga oo la xanuunsanayay ee cudurka corona marka hore sidee buu idinkugu dhacay cudurkan maalmihii ugu horreysay oo la sheegayay oo la yidhi waddanka waxaa soo galay cudur la yidhaahdo coronavirus ayaan dareemay aniga iyo familkayguba hargeb qaabkii aan u naqaana hargebka ayuu noogu dhacay hargeb wax ka bedelana maanaan arkayn cidna ulamaanaan qayshan isbitaalna maanaan tegin keliya waxyaabaha dheeraadkaan aragna waxay ahayd in dhadhankii iyo urkii iyo sanku wuxuu waxyaabihii xawaastu ay dareemi jirtay sanka iyo carabka iyo inaan weynay xoogaa qandho qabow qabow admooda malaria camal lafa xanuun ilaahayna naguma halaagin saasoo annaga noo soo mara qoyskeena kugu dhacay muddo intee la eg ayuu idin hayay marka cudurka qiyaastii wuxuu nahayey laba weeg ama waxaa ku sii haray dadka qaarkii oo reerkayga qaarkiisa ah dhadhanka iyo urka oo ka sii raagay laakiin aan wax xunuuna ku hayn baasta inuu cunayo bariis inuu cunayo inuu suugo cunayo inuu caano cabayo wuxuu raamsanayo base taa way jirtay xoogaa way sii raagtay iyadoon wax xanuuna lahayn marka arrintaasuna saasay ahayd baaraka allahu fiikum ugu dambayntii marka maxaad iskula tacaasheen oo daawo ahaan u qaadateen ilaahay baana sugay oo ilaahay baanu ku sugnaanay inaanu asaga aamino wixii nagu dhacaya inayn naga weynayn yani inay naga weynayn annaga oo aanan marna ka baxsanayn thaaniyan inaan ilaahay tala saaranno oo aanu qur-aankiisa akhrisanno oonu adkaarta iyo adicada soo aroorta isku daweyno oo aanu aad ula tacaalo in aanu badinno cibaadadii iyo qur-aankii iyo tala saarashadii alle thaaniyan waxaan samaynay waxyaabahan mudaawaadka ah oo dhirta ah oo ay kamid tahay xabadsoodada kamid yahay malabku kamid tahay basasha timirtan cajooda la yidhaahdo adigu dibu nabowi geedaha la yidhaahdo iyo wixii aan maaragtay u aragnay sinjibiisha iyo wixii lamida umaanaan aabayeelin waxaa kale oo mararkii inkastoo markii hore aanan helin taladaa nin walaalka ahoo aan aqaanaa wuxuu igula taliyay goor dambe warbahashan la yidhahdo toonta inta fiiqdid iyada lafteeda wuxuu sida kiniiniga u liq laba saddex xaba ka liq ninkaasu taladuu ku bixiyey aad baan maaragtay uga faa'iiday wuxuuna yidhi weliba asagu sii sheegay dadka sababka xirmayo hadday yacni isticmaalaan oo joogteeyaan aad bay ugu dhowdahay sagaashan boqolkiiba in ay maxaan ku idhahdaa een arrintaasi sababka u gudbin sidaasaan ayadan xaalkeedu ahaa baaraka allahu fiikum wuxuu ahaa qof ka mida soomaalida ku dhaqan qurbaha gaar ahaan yurubta dadka uu sidoo kale ku dhacayo cudurka corona waxaa ka mid a siyaasiga cabdulqaadir cali yarow oo qudhiisa ku dhaqan waddamada skandinafiyanka la baxay ee yurubta wuxuu ninkii hore kaga duwan yahay inuu tegay cisbital waxaan marka hore weydiiyey xaaladiisa caafimaad alxamdulilah haddartaan waa fiicanahay xanuun imahayo laakiin tabardara ahayso bahalku sambabku dadka ka weeraraa iyo murqaha iyo seedaha shan iyo soddon cisaankooma ku jiray shan iyo soddon maalmood ayaan dhabarka u jiifay aniga hadda mar waxaa la ii sheegay oo carruurtu ay ii sheegeen inay dhakhaatiirtu yidhaahdeen ninkani rajo ma lehee kaalaya oo maaragtay markii ugu dambeysay indhihiina ku arka laakiin alxamdulilah taydia wax ka dhimanaayeen muddada aad guriga joogtay gaar ahaan ka hor inta aanad aadin isbitalka ma isla tacaalaysay oo ma jireen waxyaabo aad daawo ahaan u qaadatay maya guriga markii uu cudurku igu dhacay ayaan maxay haday fahmay inuu cudurkii ahayo anuu weliba muddo isdhahay wuu kaa bi'i doonaa is adkay oon ciyaalka meelo kale u diray markii aan arkay inaanan soo wanaagsanaaneyn ayaan wacay dhakhaatiirtii iyo ambalaasyadii iyo waxa marka waa la ii yimiday inkastoo weliba ay igu daaheenoo saddex maalmood ay maaragtay iga maqnaayeen laakiin markii dambe way ii yimaadeen anoo oo maaragtay aad u liita halkaasaa marka sidaasuu ku bilowday cabduqaadirow sida qaalibka ah soomaalida ku dhaqan dalkaas aad joogto iyo yurubta iyo maxay iskula tacaalaan oo ay dawo ahaan u qaataan waxyaalaha wiqaayada ah oo macnaha dadku ay badanaa isticmaalayaan halkan toonta iyo liindhanaanta iyo khalka iyo intay wax isku daraan sanjibiisha u badan tahay sanjibiil badan oo qoyan midda qoyan oo buruqda ah ayay badanaaba isticmaalayeen cudurkan marka seebuu kugu soo galay halkeedse isleedahay waad ka soo qaaday waxaan ka soo qaaday sida aan aaminsanahay inteeda badan magaalada stockholm ayaan waxaan tegey shir marka shirkii aan ka qayb galay shirkaas inaan ka soo qaaday ayaan aaminsanahay kadib markii aan soo noqdayna laba beri markaan joogay xanuunka waa isoo riday hadda marka ma ka soo baxday cisbitalka maya weli isbitaalkan ku jiraa oo layma fasixin oo neefsashada sambabka iyo tubooyinka neefsashada ayaa waxa la yidhi waxa laga rabaa inay ay gaaraan boqol iyo toddobiyo toban waxaan marayaa marka hadda boqol iyo shan kaasina wuxuu ahaa cabdulqaadir cali yarow waxaan ku soo laabanayaa istuudiyaha iyo martida doctor xanafi cudurkan sida aad horey u sheegtay wuxuu yareeyaa difaaca marka maxaa u xal ah oo maraacada lagu xoojin karaya bismi llahi raxmaan raxiim horta difaaca waxa weeye qofka nutritionkiisa ama difaaca jirkiisa inuu xoogan yahay waxaa keeni karo waxa uu qaadanayo haddii qofka uu leeyahay nafaqo isku dheeli tiran ama cuntooyin isku dheeli tiran ama carbonhyder ha noqoto ama vitamins ha noqdaano ama libida ama dufunkii ha noqdaano qofku waa inuu heli karo wax isku dheeli tiran difaaca ugu fiican marka waxay tahay sidaan soo sheegaba laba shay baa koroonaha lagu daaweynayaa midka koowaad waxaanana waa xabatu sowdaa oo see loo isticmaala xabatu sawda waxaa la isticmaalayaa sanka carabka waa lagu dhibicsanayaa wejiga waa la marsanaa koronaha ama viruska markiiba waa istaagayaa qofkii marka wuxuu u baahanayaa tabardarii difaac u baahanayaa malabka oo nutritionka u fiican uu ku jiro malabkaasa aada loo isticmaalayaa labadaas hab ama malabkaas oo carbohydratekana uu ku badan yahay qofkana oxygen fara badan jirkiisa siinayso gaar ahaan maskaxdiisa malabkaasna aada u isticmaalayaa cuntada dheelitirana waa qaadanayaa waa tahay nabadoon ansaari haddaa yeeto waxaad tilmaantay waxyaabihii ay soomaalidu isku daweyn jirtay ee dhaqanka u ahaa su-aashu waxay tahay maxaa keenay in waayihii dambe laga tago ama la iska ilaawo daawooyinkaas laba sababood baa arrintaas sabab u ah sababta koowaad ummaddan duulaan waxaa haysta qarni ka qarni ah asal horta taa inaan wada fahnaa muhim ah asal duulaankii nala ku soo qaaday kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii markii baarliin lagu qaybsaday dalka kan asal dagaalkii asaga aha nagama dhammaan sidii buu u taagan yahay tabaru meelay dhigtaba cadowga ilaahay oo dadka waxaa lagala dirirhayaa ilbaxnimadoodii waxaa lagala dirirhayaa dawadoodii waxay og yihiin nimanka gaalada ah reer yurub inay iduhu ka ka tayo sarreeyaan dawada kiimikada ah saa darteed waxay ka dhigeen cadowga koowaad oo qofka uu leeyahay inuu ida cuno qodobka labaadna waxaa weeyaan abaarihii iyo markay bateen dirya daryeelkii dhirta oo la waayey oo wax maarata kontarool ahi ayna jirin waxaa yaraaday ku tiirsanaantii dadku ay dhirta ku tiirsanaayeen ay wax badan ka heli jireen baa yaraato meesha ka baxday maxaad xusuusataa een si gaara waxyaabaha ee ummaddu ay ka tagtay waxyaabaha ummaddu ay ka tagtay oo runtii dawada ah waxaan waxyaabaha ka midka ah waxaa weeye lubaadintaa ka mid ah oo dawo caalami a ahayd maalan hooyada markay canugeeda intay dharka u dhaqdo ay maaragtay shay loogu talagalay oo dembiil ah intay dharka ku dhoobto ayay hoos waxay ka gelinaysaa ee dabqaad ay lubaadin ku riday carafta dharkaas saaqdo afartan iyo siddeed saac canugaasi hadduu wax kasta ku halleeyo kama go-ahayo udugga yacni guriga dhan wuxuu noqonayaa guri caraf ah oo maaragtaa aroos oo kale ohan xataa qaab umuleed lahayn buu noqonaya waa xaba geed laga soo gooyo waxa saas u udgayo arrinta caafimaad badan bay keeni jirtay oo caruurta wax badan hergabkan iyo balaayadan iyo gaaskan cunuga lixda lixda bilood jira laga sheegahayo ma jirin wixii ayagaha waxaa lagu bedelay in maarata dawo kimika inta lasoo qaad layiraha guriga carruurta laga soo buufiyo oo markii laga soo buu laga buufinhayo ayaga laga bixinayo oo maxaa looga bixinaya dee waxyibuu yeelahayaa wixii wax yeelahayaa marka wax loogu daaweynaya taa cilal yiro weeye ummaddana dhibaato xoog leh u keentay malmalkaa ka mid ahaa oo runtii qofka maaragta lagu daaweeyo caruurta markay yar yihiin madaxaa loo saaraa markii la qaniino dadka noocu u yahoo dhan waa la waraabiyaa meesha laga qaniinayna waa la saaraa cudurrada maqaarka inta la qasaa loogu qabayn jiray oo caruurta yaryar oo kale iyo boogaha madaxa ka soo baxa iyo kida waxaasoo dhan waa lagu xallin jiray oo malmalku daawadu sidaas daawada koobaad u ahaa isaguna xabagta kale ayaa ka mid ahayd oo maaragta haddii la cuno qofka qaar caloosha u furahayo iyo qaar gooryaanka dilahayaba way lahayd oo haddii canuga maalan ama qofku caloosha uu in badan ka sheegto geedo xabagtooda la siiyaa jira sida xadaadka oo kale sida xildiidda oo kale waxaa ka mid ahaa hadida xabagta la yidhaahdo oo kale kulligood waa daawo weeye qofka ayayna bakteriyada iyo infectionka iyo waxaasoo dhan bay ka hortagaan oy difaaci jireen waxaa ka mid ahayd diinsidaa ka mid ahayd oo maaragta qalajyo rasmi ah waxaan hadda naloo soo dhoodhoobay aan ahayne wixii oo fresh oo geedka buruqdiisii oo lasoo bixiyey ah intii aad doonto aad uga darsanayso keliya maxay dhinnayd ummaddu in garaamkan dooska uu ka qaadanaya shaybaarkiisi loo helo bas intaasay ummaddu dhinnayd waxaan leeyahay asal dawada yurub iyo ameerika iyo meel naareed ka imaanaysa waa laga badbaadaya oo kiimikada marka waxyaabahaasaa la isku daaweyn jiray saa la isku daaweyn jiray adeer ummadduna way ku qanacsaneed runtii aad bayna ugu daawoobi jirtay caanaha geelaa ka mid ah waxa la isku daaweyn jiray hilibkiisaa ka mid ahaa caanaha lo-daa ka mid kaadida geelaa ka mid eh kulligood daawo wey nebi maxamed baana noo sheegay sala allahu calayhi wasalam waa hagaag dhegaystayaal waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijka diiradda jimcaha waxaan jeclahay inaan ku soo gebagabeeyo min hal su-aal oo ah xalka waxaan ku horeynayaa doctor xanafi talooyinka aan soo jeedina waxay tahay marka u horey soorto in ilaahay subxaana wa tacaala loo laabto ilaahay loo toobad keeno dadka quluubta ay isdejiyaan halaca iyo walwalka ay iska daayaan dadka cudurkana gaalna waa ku dhacaya muslimna waa ku dhacaya labadaba la isku imtixaamaya in lagu dadaalo anaga guidelineka ama tawjiiha waxaan ka qaadanayna diinteena ka qaadanayna gacmihii in la dhaqdo in la weyse qaato xitaa iska daa mar alla markaa hurdo ka sugaad waxaa lagu leeyahay gacmaha iska dhaqaa lagu leeyahay gacantaada meelee taabata ma taqaano jeermis meel ku taal inaad taabataa dhici karto tawjiiha ee bahda caafimaadka bixinayso in loo dhiga nuglaada anagoo caqiida ahaan ilaahay rasuulkiisa ka qaadanayno gaalana aan uga daysanaynin qofka hadduu qufaca ama hargab isku arko waxaa loo baahan yahay cimaamadiisinu wejiga ku duubto adiga haddii aa jiran tahay hindhisyadaada maradaada qaado go-aada qaado afkaada isku celi in si loo badbaadiya dadka kaleeto taladaas waa soo jeedinaya talada kaloo aan soo jeedana waxay tahay ha la iska daayo in dad aan daawo aqoonin ee bacda idin buuxiyaan coronavirus wax daawaa oo leeyahay haba yaraatee kiimikalis ah haba yaraatee ma jiro dadka marka ha isdejiyaano ilaahay ha caabudaano subxaana wa tacaala qalbigooda ha dejiyaano talooyinka xagga nadaafadda u badan ha qaataano gabagabada waxaan kusoo gabagabaynayaa ilaahay inuu noo xifdiyo subxaana wa tacaala amiirkeena iyo wulaadeenna sida ay uga fikirayaan ummaddan ammaankeeda waddooyinka nabad u noqon lahaayeen ganacsigooda nabad u noqon lahaayeen siay uga fikirayaan ay uga fikirayaan ummaddan inay cadaalad iyo garsoor ee hesho uga fikirayaan ayay waxay uga fikirayaan oo ku mashquulsan yihiin ummaddan caafimaadkeeda in lagu dadaalo ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala inuu islaamka ciseeyo koronana gaalada ilaahay ku halaago muslimiintana ka badbaadiyo waa tahay nabadan ansaari dhankaaga iyo xalka guddiga xarakada awla shay waa soo dhowaynaynaa ay u saartay waxaanan runtii xarakada leeyahay uga mahadcelinayaa sida taxadarka iyo deganaanta leh oo ay maaragta cudurkan corona oo ummadda adduunka maanta khalkhalka ku riday sida deganaanta leh ay uga jawaabtay ama ay ula maaragta tacaamushay runtii waa waa ugu hambalyeynaya waxaan leeyahay qorshe aada u qurux badan weeye baaraka allahu fiikum tan labaadna waxa weeyani waxaan leeyahay ummaddu inay awalu shay horta alla ku xiranto ummada alla ku xirmin ilaahay waxba kama aqbalahayo xabusawda maanta taallo oo runtii ay xarakadu hergelisay iyo rag badan oo mufakariin oo arrintaa u maarata u fakeray haddaan miihaal yar bixiya aniga oo arrinta ayadaa iga qabsado hadda waaqica dhacay ah gabar aniga xaaskayga ahaa ilkaha intay ka gowsaha ka jajabeen baa gowski bararay aad buu u bararay xanuun badan bay la kulantay dhakhtar bay u tagtay wuxuu yidhi kow iyo labaatan irbadood oo maaragta antibiotic ahaa lagugu dhufanayaa kolkaad kow iyo labaatankaas dhammaysato oo bararku kaa dega iyo xanuunkana waa lagu qalayaa buu yidhi waa lagu qalayaa ciridkan oo dhan baa la qalahaya ilaa saddex gows buu yidhi intaasaa la bixinaya waa lagu qalaya waa arrin dhacday oo hadda bilo ka hor dhacday wax fog ma aha kolkay ii sheegtay waxaan ku idhi maya u kaadi saddex iyo toban beri baa waxaan u laasimay inay saddexda jeer xabasoodo ku luqluqato korkana iska mariso meesha laga hayo kolkay seexanaysona ay ku luqluqato wax walba markay dhammayso maalinkii markay qadayso ama wax cabtana ku luqluqato meeshii ayadeed ay ku shubto habeenkii markay seexanaysana ay ku luqluqato subxi markay quraacato kadibna ay ku luqluqato oy meeshii boogta ahayd ku dhibciso oo gowskii bararsanaa waxba kalena ay u yeeleen dushana ay ka mariso sida runtii ah maanta labadii dhinac midku ahaa ma taqaano gabadha haddii la weydiiyey way aqoon weyda maalin dhawey dhinacii lagaa qabto oo aadka dhibkaada ogalod oo xataa waxay gaartay inay ka weysaysan weydo waxay gaartay canugeeda hadduu meesha ka taabto inay waxay hayso ku dhufatay gaartay xanuun dartii maantana dhinacu ahaa bay aqoon weyda dhakhtarna looma geen lamana qalin antibiyoti kalena lama siinin dawadaasaa maanta taallo ummadduna inay ku baraarugto runtii wayna ku baraarugtay ummaddu laakiin haddee weli wax unbaa dhiman dadka maalan hadda cudur baa socdo coronavirus waxaan ku celin lahaa arinta guddiga arintaa in marka ummaddu ay u dhaganuglaato oo ay warka dhagaysato oo wixii maaragta khayr aho ummaddaa loo soo bandhiga ay ummaddu qaadato taa marka waan maarata ku celinayaa in ummadda ay maqasho guddiga iyo ciddii kaleoo talada khayrkaa ka shaqaynaysoo dhan waan ku celinayaa ugu dambayntii ee sheekh cabdulilaah waa maxay dardaarankaaga iyo waxa u xalka ah ummadda muslimka ah xalku waxa weeye arrintaas aan soo sheegnay ilaahay loo noqdo la aamino marka ummadii hore ee de salafkeennii saan soo sheegnay markuu cudurkaasoo kale cuduradii daacimku markuu fiday waxay samayn jireen waxay u carari jireen maaragtay xagga maaragtay masaajidaha iyo ikhtaaruulkhayr khayrka inay badsadaan min asadaqaadka inay la baxaan masaajidaha inay ku ictisaamaan oo galaan ducada inay ku celceliyaan ilaahay baryaan qur-aankaasi kitaabka ilahay qarkiisa ayay ku degi jireen marka xalku halkaasuu ku jiraa taasu macnaheedu maaha asbaabta in laga tago asbaabtii sharciga ahaydna waad la imanaysaa deeqaan markuu daacun meel ka dhaco nebigu wuxuu inoo sheegay dadka markaa meesha daacunku ka dhacay degan waxaa la farayaa inaynan ka bixin kuwii banaanka ka joogana inaynan meeshaa gelin marka asbaabta noocaasa iyada waxa weye waa lala imanaya waxa weeye nadaafadiibaa kamida waxaa ka weda maxaa la yidhaahdaa de iyadoo meeshii lakala dhowrsamo xoogaa dadkii qofkii xanuunsanayey oo isagoo xanuunka markaa ku dhacay oo la hubo isaga markaa gooni waa loo saari karaa laakiin ummaddiyo maaragtay sida maanta ay samaynayaan iska caafimaad qabta in la yihahdo qof walba gurigaaga ku jir masaajidadii lama tegi karo waxba lama baran karo ummaddii jahligii iyo lagu celiya fi fi casri jaahiliya u ekaato ummaddan masaajidaha maaragtay shacayrtii la oogaynin dugsi qur-aan la baranaynin meesha ummadda lagu wada waan garan karnaa marka taas looma baahan dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta uga hadalnay cudurka korona iyo waxa uu yahay waxaana marti inoo ahaa sheikh cabdulilaah dor xanafi iyo nabadoon cabdulaahi ansaari tan iyo kulantideenna dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون